madow waa si fiican sarkiin inaanu gabagabaynay markay saacaddu ahayd saddexdii galabnimo ayaanu gabagabaynay shirkaas oo socday muddo ilaa shan cisho ah oo aad iyo aad loogu nafakurayay beelaha degaankan degay ee beelaa bulshidu ay ku shireen sidii aad u sheegteen maalintii horeba ilaa toddoba boqol oo qof ayaa shirka kasoo qayb kasay oo ergay maantana boqol kale ayaa kusoo biiray oo dhammaanba jalaadintii somaliland oo dhan iyo siyaasiyiin iyo cid walba leh maantana waxaa kasoo baxay warmurtiyeed baa kasoo baxay halkaa toban qodob ayaa kasoo baxay qodobada ugu sina waxa weeyaan ilaalinta nabadgelyada ahaanba somaliland gaar ahaan gobolka awdal oo aad oo la ogyahay in maalmahan dambaba ay ka yar jiraan dhaqaaqooyin iyo arrimo nabadgelyo daro ah oo rasaas ay ka dhacdhacaan ayaa halkan lagu balan qaaday in arrinkaa sida ugu dhaqsaha badanna wax looga qabto sidii loo dadaali lahaa iyo waxyaabaha keenaya nabadgelyo darrada in laga wada shaqeeyo qodobka kale ku jiray wuxuu ahaa in jiritaanka somaliland taageero weyn uu shirka u fidiyey waxaa kaloo kamid ahaa midnimada beeraha garaguursi inay si midaysan ay uga wada shaqeeyaan danahooga gaarka ah oo meel ay uga soo wada jeestaan waxaa kaloo kamid ahaa in degaan beeluhu maaragtay ilaalinteeda iyo xagga horumarinta sidii loo horumarin lahaa oo ay ugu muhiimsan tahay dekada lughaya oo loo ballamay dhismaheegii sidii loo wada bisi lahaa iyo jidadka haddaba socda iyo kuwa aan socon ee jidka boorama iyo jawadis wuxuu uu kamid yahay dhinacyada horumarka ayaa iyaguna kamid ahaa in lagula dhaqmo dawladaha reer somaliland ee bahwanaagta iyo daris wanaagta looyahay sida oo walaaltinimo wixii dhex marana si wadahadala nabadgelyo ah in lagu dhameeyo ayaa qodobada kamid ahayd waayahay marka xagga nabadgelyada ayaad ku bilowdeen waxaan filayaa inaad marka u jeedaan suldaanka isaguna beryahan wararka ku jiray midnimada somalilan iyo arrimaha nabadgelyada intaba maaragtay aada ula jeedaan in mucaaradnimadiisa aad kaga hor tagtaan waxa weeyaan arrinkaasi annagu haddaanu nahay golaha dhaqanka ee beeraha midnimada beeraha horaan uga hadalnay arrinkaasi run ahaantii waxa weeyaan arrin aanaan annagu ku jirin shaqana ku lahayn horena waan uga caddaynay waayo talo midaysan oo arrinkaa laga yeeshanay may jirin cid arrinkaa lagala tashadayna may jirin cusbaanku kala tashaday marka horeba waan uga caddaynay in aanu hawshaasi ayna golaha dhaqanku ee aanu ku jirnaa ayna shaqa ku lahayn ayna ku jirin arrinkaasi cidii maaragtay hawsha gashay uu ku egyahay haatanna waxaanu ballan qaadnay oo shirweynaha ka soo baxay in nabadgelyada la sugo hawshaa iyada ah iyo nabadgelyo darrada ka taagan booramana sida ugu dhaqsaha badana loo galo sidii loo soo afjari lahaana somalilan waa ognahay suldaan muddo waxaa ka jiray nidaam doorasho iyo maaragtay si wanaagsan xilka laysugu wareejinayey marka xilligan sideedaba shir beeleed iyo in loo noqdo maxaa keenay waxa weeyaan kolleyba waxa weeyaan somaliland waa runtaa oo arrimihii beelaabay kasoo gudubtay arrimo xisbiyaa ku jira laakiin kolleyba haddana shirkan uu ahaa shir dhaqan buu ahaa dhaqan lagama maarmayo in ay dhaqankii iyo beerihii ay kolleyba shiraan ay waxjeediyaan iyada oo qaranimada somaliland iyo waxiina gaar ay tahay lagama maarmayo in lays arko oo beeluhu ay tashadaan oo wixii ku sugan sida nabadgelyada oo kale arrimaha bulshada ah waxaasoo dhan in laga wada hadlo waa laga maarmaa laakiin somalilandna dowladnimadeedii iyo arrimaheegi waa halkeedii welina ilaa imika waad og tahay oo weli nidaamkii beelnimadu wuu shaqaynayaa oo wuxuu ka shaqaynayaa dowladda gudaheegi buu ka shaqaynayaa xukuumadda gudaheegi buu ka shaqeeyaa laakiin waan qilanaa in laga baxay oo imika adeejiso qodob yar oo kalean kaa ilaaway qodobada kamid ahaa in saami qaybsigii madax dhaqmeedka awdal iyo sanan iyo galiley ay soo bandhigeen madaxweyneha usoo bandhigeen shirku wuxuu taageero buuxda siiyey arrinkii saami qaybsiga ee golaha dhaqanka ee beelaha samaroon ay u gudbiyeen xukuumadda somalilan ilaa afar bilood ka hor oo aan ilaa in waxba laga qaban waxaanay ku dardaarmeen oy soo jeedeen in si wada ugu dhaqsaha badan leh arrinkaa wax looga qabto